asbaab xada buu galay baabu asbaab xada xada marka maalin walba dadka xadaka waa ku jira xadau maxaa tahay tacriifkiis waصfun qaa'imun bilbadani yamnacu min sixati salaat xayثu laa murakis waa sifo qofka korkiisa ku jirta oo qofka korkiisa ku taagan oo salaad in la tukada reebaysa markaan ruqso la haysan ruqsada marka la haystaa biyaaba la waayo boorna waa la waayo qofkii waxaa lagu xiray meel aan biyana ku jirin ciidna ku jirin oo laga yaabo inuu qolku balastika iyo wax ka samaysany marka biyana ma haysto weysena ma haysto ama baabuur korkiisu fuushan yaha aan waxbaba laga helin oo waana loo joojin waaye wuxuu joogaa diyaarad korkeedu waxba uu ka waayo biyana waayo wax kalena waayo marka wax lagu weysaystay wax lagu booraysta haddaan la arag isagoo muxdis uu iska tukana ma amartukum bi faatu minhu mastaactum wey ruqsuu haystaa kaas oo xadadka markaas korkiisa ku jiraa ka reebi maayo salaadii ka reebi maayo laakiin haddaan ruqsadaasi jirin xadadkaasi waa sifo korkiisa ku quntay oo weysada ka reebaysa salaadii ansixideeda wasfun qaa'imun bilbadani ama bilcadaai hadduu gaaban yahay oo uu yahay kii weysadii oo kale yamnacu min sixati salaati xayu laa murakis xadadka marka asbaabta keentana xadad baa layska yira ayadan markii abu hurayra ninkii weydiiyey mal xadatu ya abaa hurayra wuxuu yidhi fusaaun ow dura waa sababtii uu marka uu jawaabay abu hurayra isagana xadad waa layska yira wahiya arbacatun afar weeye afar waxyaalood weeye waxa jebiya axaduhaa midkood alkhaariju kii ka baxay weeye min qubulin qubul ow duburin dubur wixii ka baxay labada jid wixii kasoo baxa weysada waa jebiya marka haddee waa laga weysaysan jira aayaddii baa sheegtay ow jaa axadu minkum min alqaa'id qaa'idkaasna meel godan bay ahayd labadaas meelood midoodan baa wax ka imaan doona aw suqbatin ama meel daloosho taxta surati xudunta hoosteeda ah ayaa wax ka soo baxeen maca insidaadi lmakraji lmuctaadi makrajkii meeshii wax ka bixi jireen oo caadiga ahaydna waa duuganta qofkan marad iyo waxbaa ku dhacay meeshii wax ka bixi jireen waa duugantay xudunta dhex hoosteeda wax ka socda kaasina asaguna weysada waajibinay caynan kaana aw riixan hadduu cayn yahay iyo hadduu uu riix yahay caynan kaana ahaaye aw riixan riix noqoya muctaadan shay caadi laga caadaya shay noqoya ow naadira naadir noqoya wax ma marmar dhifa iska yimaada kaduudin tixiri iyo waxasaatin qururax oo shaygaa naadirka xataa hadduu meesha kasoo baxo weysada waajibinahaya jaa minkum min alqaaid kinaayo waxay ka ahayd labadaas meelood inay wax kasoo baxaan ayay kinaayo ka ahayd wixii kasoo baxa hadduu xataa qori geliyo oo kasoo bixiyo weysadii waa beri wixii meesha kasoo baxa ila almaniya manidii maahan fainahu manigii yuujibu lqusl asagoo qubays buu waajibina marka manigu weyse jebin maayuu leeya qubays buu waajibinahayaa wax meesha laga dheefahayaa ma jiraan maxaa yeelay wixii weysadu diido wixii qubayska loo diido weysadana waa loo diidaya wax laga dheefi maayaan laakiin mas'alo kale oo qaacido kale oo ah shaygii laba sababood midk mid midkii weyn waajibiya midka yar waajibin ma wax noocaas oo kale aho masalan haddii ninkii uu noqdo zin zani uu noqdo oo zinadiisu zani muxsina uu yahay zinadiisii waxay waajibinaysaa rajmi rajmi hadday waajibinayso laba waxyaalood baa ka waajibi jiray zinado midna waa rajmi midna waa jaldi jaldigii marka waajibi ma kan waxaa waajibi lahaa ninkan qubays iyo maxaa menigii ama qubays ama weysadii oo ka jabtuu keeni lahaa marka hadduu qubays hadduu qubays waajibiyo biyihii weysadii jabin adiga waxyaalo oo qaacido kale oo dhinac kale u leexsan weeye wax hadda laga dheefahayo meeshaan ma jirto oo ninku hadduu uu janaabo ay timaado wax weysaan qabaa uu ka faa'iidaysanayo meesha ma jirto walaa yanqudu lwuduuca weysada ma buxuyu yiri marka hadda wuxuu marka isku kalifay sida mini sida oo janaabana u timaado weysana aysan u jebin bal inuu suureeyo wuxuu yihi wasuuratu damakaniye maqcadahu salkiisa isagoo salka dhulka ku haya inuu seexdo fayaxtalima uu ixtiraamo waa qarwey isagoo haween wax ka samaynayo ku qarwey markaasaa biyo ka yimaadeen marka weysa kama jebin buu le lakin ways baa ku waay aw yandura inuu fiiriyo bishahwati shahwo ku fiiriyo fayunzila ee biyo dejiyo kaas isagana waa ku imaan kartaa buu le wailaa haddaysan saas jirin falow jaamaca hadduu jinaaco oo naama uu seexdo mudajican isagoo dhinac u jiifa oo faanzala uu bidi- biyadejiyo intaqada waa uu- waa gu- waa ju- waa- waa burahaya weyseqaadkii bilamsi taabashadii oo binoomi hurdadii buu kutuso marka kaas labadii waa isla burahayaan buli meeshaas marka labadaas jir wixii kasoo baxa weysada waajibina athani kii labaad zawaalu caqlihi caqligiisa suulidiisii wey hadduu caqli ka tago qofka caqligii waxaa ka tegayey jiro ahaa hurdo ahaa wuxuu caqliga ka tabiyaaba weysada waajibina oo al caynaanu wakaau sahi meeshaasuu fiirinayaayo qofkan soo jeedkiisa iyo miyirkiisa wey wuxuu wax ku ceshanayahay haddii mar miyirkaasi tago oo indhahaasi ay gam'aan marka istadlaqal wakaa wey arrintii waa kala furmaysa marka meeshaas eh, haddii caqligu ka tago eh, weyse u jiri mayso zawaalu caqlihi caqligiisii zoolidiisii wey ila nooma hurdadii maahane qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya uu hurday mumakinan makaniyey maqcadahu salkiisa min alardi dhulka salkuu dhulka ku qabtay oo meeshaas marka wuxuu fiirinahayaa eh, hurdadu ayadu iskeeda wax u burin mayse waxa weye waa mudanna wey madanna waa meel in ay wax soo baxaan suuragal ay tahay maxaa yeele alcaynaan wakaa usahidaan ayaa ku tusinayso hurdadu ayadu naaqid asala maahane waxa weeye madanatun likhuruuji alxadath marka wax alaali waxa ay suuragal tahay inay wax soo baxaanba na waa ku jebinaysa markii ay adag tahay inay wax soo baxaanna waxba jebi mahayaan buu leeyay oo madanadii baa meesha ka baxaysa marka ninka salka dhulka ku qabtay oo inay wax ka soo baxaan marka aysan suuro geli karin ninkaasuu ka reeb sawaaun arraakibu ninkii wax korsanaayo gaadiid korkii salka ku hay walmustanidu midkii meel ku tiirsanaa walow lishayin waxba ha ku tiirsanaado low usiila haddii laga zuuliyo lasaqada uu dhici laha waxbuu ku tiirsan yahay waxaas haddii laga bixiyo waa dhici laha mar hadduu salka inuu dhulka ku haya asalho meeshaasaa laga fiirinaya ow kayruhumaa qayrkooda hayaayo nin dhul iska fadhiyo oo dhul salka ku haya haya waxaa un asala inuu salka dhulka ku hayo falow naama hadduu seexdo mumakinan isagoo makaniyo salka dhulka ku qabta oo fasaalad ay zuusho alyataahu labadiisa baryood qabla intihaahi intuusan soo baraarugin ay dhulkii ka kacaan inta qada waa ka bureeyi oo hadda nin dhinac u jiifoo kaleu la mid yahay wax hadda wax celiyaa meeshii ma jiraan furdaduna waxa weeye madanatu khuruuji alxadath aw bacdahu ama gadaalkii gadaalkiis waxa weeye bacda alintibaah markuu soo baraarugo kacay kabacdu salka dhulka ka qaado aw macahu la jirankiisa markuu baraarugay markuu salka dhulka ka qaaday waa isku mid aw shaka waa shakiyey masalka in markaa ka qaadaa horreysay mise markaa baraarugtaa horreysay waa shakiyey taasna asal waxaa inuusan we- inuu weysadiisii qabo asala aw saqadat yaduhu gacantiisaa ku dhacday cala alardi dhulka ee aw saqadat inay dhacday yaduhu gacantiisu cala alardi dhulka wa huwa naa'imun isagoo hurda mumakinun makaniyey maqcadahu salkiisa isagoo dhulka makaniyey miyaa gacantaadu dhacday mise waa maya macnaha gacantiisii waa dhulka ku dhacday marka inuu hurday waa is arkay laakiin salka miyaa dhulka ku haysay mise kuma aadanahay shaki baa meesha ka galay meeshaasna waxa weye asalku waa inuu weysadiisii qabo ayaa asalka ah aw nacasa ama ee waa waa hurdooday nacaasku waa hurdada bilowgeeda waa gamaayooday wahuwa kayru mumakinin asagoo aan ku hayn salka ku hayn wahuwa yasmacu waxna waa maqlahayaa walaa yafhamu hadalkiisa ma ka tahay oo wuxuu leeyay hurdo kaamilaho ma gelin xoogaa yar bay bilowday marka had dadka nu'nu'dooda waa maqlahayaa laakiin waxay ku hadlahayaan ma fahmaayo uma dhagalaha kaasna asagana weysadu ka jebi mayso hurdadii ee, wax ka fakan lahayn weli ma gaarin buy aw shaka ama waa shakiyey hal naama ma seexday ow nacasa mise waa nacaaso shakiyey ow hal naama ma seexday mumakinan asagoo dhulka ku hayo ow kayra mumakinan asagoo aan salka dhulka ku hayn sidaa ku seexatay seebay ahayd buu ku sheegay falaa yanqudu buri mahayuu yiri intoodaas oo dhan ba weysadan shaki laguma buriyo isaguna inuu waysadii ka burtay wixii burin lahaa shaki buu uga jira waysadana shaki laguma buriyo marka inuu wayse qabo ayaa kuwaas asar meeshaas marka haddee waysadu hurdadu wax ma burinaysaa ma burinayso aqwaal fara badan baa ku jira axaadiid tusimanaysa sida xadiidkii safwan ibnu casaal oo kale inuu hurdadu jabinaysana waa jiraan axaadiid oo tusinaysa qofka ma ay oo aan waysadii ka jebinna ayagana waa jiraan isku keenidaasa marka ninba meelka abaara nin hurdo khafiifa iyo mid culus u kala qaada iyo nin yidhaahda ninka salka dhulka ku hayo oo suuragal aysan ahayn ninba meel buu marka fuqahada ka cabaaray sida hadda madhabta ay ku socoto na waxa weeye waa ninka salka dhulka ku haya ninkaas madanna ma jirto xadad oo in aan wax ka imaan saasa ayaa ninkaas ka muuqata inuu wax ka soo baxaan waxa weye waa adag tahay marka sidaa darteed waysadii uga jeelinayso والله سبحانه وتعالى الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حنكسو لحجرني أسباب الحدث وحنسو شيقنا متكي لبعض وكساب سنة haddii caqligu qofka uu ka tago weysadu inay ka jabayso meeshaas waxaa sheekhu uu ku soo sheegay qofka oo fadhiya oo salka dhulka ku haya weysadu inaysa ka jabin meeshaas marka xadiidna waa jiray oo ku yimid hurdadu ninkay wax ka jebinaysaa ninka dhinac u jiifsada inuu yahay laakiin xadiidku wuxuu ahaa daciif laakiin aqwaal oo cumar iyo cabdullaahi bni cumar iyo saasoo kale aqwaashoodna waa jirto shaafic uga sii horreysay qowlka noocaasa oo dadka jiifa inay tahay waxba ka jebaya qofka fadhiya aan waxba aan ka jebin الثالث التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة midka saddexaad waxaa weeye iltiqaau shayin shay inuu kulmo wain qalla haba yaraado oo min basharatay rajulin nin oogadiisa ah iyo imra'atin naagti oogadeedi ajnabiyeyni ajnebi kale ah nin iyo naag ajnebi ka kala ah oogadooda meel ka midi haddii ay kulantoo istaabato weyu oo iyaduna weysadii waajabaysa walow bikayri shahwatin shahwabayaysa jirin wa qasdin qasadba yuusa jirin xataa lisaane carabka kolay ku tahay meeshaas marka aayaddii oo saxaabaduba isku khilaafeen fahmigeedii ow laamastumu nisaa aayaddaasuu daba jooga marka lamsigaas alaykum salaam waramat sida cabdullaahi bni cumar iyo ay ku fasireen saxaabo kaleba oo ah taabashada iska caadiga inuu yahay meeshaasuu ka qabsaday weliba iyadiioo taabashada laga soo qaaday ayaa haddana meeshaas ikhtilaaf ku jiraayo mar waxaa la fiirshaa macnaha oo waxaa la yahay meeshii shahwa soo geli karto meeshaas weeye meesha wax ku jebahaya marna lafdigaa layska qabsadaa waxaa la yidhaahdaa nin iyo naagba hadday istaabtaan waa jabaysa labada qowlna shaafici labaduba waa ka soo arooreen oo marna wuxuu yidhi meeshii aan shahwa geli karinoo maxramkii iyo sakiiradii iyo kuwaasoo kale u ka baxsha marna wuxuu yidhi maxram noqotaya ama wax kale noqotaya naagba hadday taabato waa ka jebinaysa labadaas qowlo qowlba ninkii minhaajka istilaaxiisa yaqaana oo akhriyaa wuxuu arkayaa labada qowlba meesha in ay ku jiraano midka maxramkaa jebinahaya ishaar ahaan meesha ugu jiro oo sheekhu uu ishaaray isdilaaxaadkii awal kaasna muqaabilkiisu marka waxa weeye waa inuu jebinahayo maxramku oo awlaamastumunisaa aayaddeedii layska qaadanahayo haddaa hadda sharaxa fiirisid muqnigoo kalena si waadix u sheegahaya weliba muqadimada hore wuxuu yidhi hadahar haddii aan idhaahdo waa laba qowloo sheekhu leeyahayo labadaas qowl wax yarbay waa kala roon yihiin midka xataa khilaafsanoo midkaan anuu xoojiyey maahana kan kale quwuu leeyahay eber ma laakiin haddii qowlka meesha aan ku sheegay maahan qowlka kale daciif aada u liita uu yahay waxaan leeyahay mashhuur iyo waxaan waxaan odhan doonaa mashhuur baan odhan doonaa midka meesha aan ku sheegahay mashhuurkaas kii kasoo horjeeda midaan macno lahayn laakiin waa fasid iyo wax noocaas oo kale xooga carabka waa kala sheexa laakiin mar haddii aan adhar idhaahdo qowlka kaloo khilaafsan qowl qawiya weeye marka hadda marka wuxuu ku socdaa kii macnaha la fiirinayo wuxuu leeyahay meeshii shahwo geli karto walow bikayri shahwatin markaa shahwobayaysa jirin wa qasdin qasadbayuusa jirin xataa lisaana carabka kolay ku tahay wal cashal xibin oo kii qalalnaa waa xibin aan shaqaynayn wazaa'idi mid zaa'ida xibin zaa'ida haddii lagu taabto ilaa sinan iligii maahane iyo wadufran ciddidii iyo washacaran timihii kuwaas oo uu leeyahay taabashada waxba isaaraa saas kuma kiciyaan aragti maahane ee taabasho isaara kuma kiciyaan ilig iyo muxuu ahaa ciddi iyo shahwo isaaradeed aragti maahane ee taabasho male wa cudwan maqduucan xibin la gooyey xibintaa la gooyeyna aragtideedu taabashadeedu isaaro male xibintaas oo la gooyey iyadana kuma jirtuu leey wayanqudu waxaa beriya haramun mid doqoobay oo haddee wax uun shahwaahi waa iskaga baaqi noqon karaan wa mayitun kii dhintayna asagana waa waa waa burinahaya laa maxramun maxramkii maya iyo wa tiflun caruurkii yaraa oo laa yushtahaa aan la ishtahayn filcaadati sida caadiga haddii wiil yar uu yahay naagtii ka jabin mahyuu leeyahay oo aan la ishtahaynayn oo qof dabeecadeedu saliimta ah aysan damcayn gabadhii yartaahadoo nin dabeecadiisu saliim ay tahay uusan damcayn taasna ayaduna shahwo ma gaarin oo ayaduna jabinmayso falow shaka hadduu shakiyo hal lama samra'ata naag miyuu taabtay am rajulan nin miyuu taabtay aw shacaran timan miyuu taabtay am basharatan mise maqaarkiibuu taabtay waa laba shaba midna jabin lahaa midna uusan jabin lahayn ayuu ku shakiyey keebaa taabatay aw ajnabiyatan manaag ajnabihuu taabtay am maxraman mise maxram labadooduba waa ag fadhiyeenoo midood midood waaba taabatay waa midee lam yanqud ma burinahayo yiri shaki waysada lagu burin maayo waxaa laga soo qaadahayaa inaan inuusan taaban ajnabi inuusan taaban baa laga soo qaadahaya maxa waysadu shaki kuma jirto alyaqiinu laa yuzaalu bishaki meeshaa marka masaladu guud ahaanteeda waxay ku socotaa aayadda mulaamasada ay sheegtay in ay tahay taabashada caadiga sidaasay ku socotaa marka la fiirsho xadiidka caaisho oo curwa bnu zubayr uu ka warinahayey oo ay lahayd nebiga sal alla alay sl haweenkiisa qaarkood uu dhunkoon jiray markaasuu haddana uusan ka weysaysan jirin marka xadiidkaa la fiirshana waxaa muuqanaysa mulaamasadan aayaddu sheegtay inaysan ahayn taabashada caadiga ah ee jamaaca ay tahay inkastoo xadiidkaas duruqdiisa qaarkeed la duro culimmada qaarkood ay duraano laakiin dariiqyadiisa qaarkood dariiqa curwa bnu zubayr ku jiro waxa weeye waa waa saxiix alraabicu masu farji laadamiyi aadamiga farjigiisioo la taabto weeye bibaatin ilkafi calaa casha caloosheeda lagu taabto calaa casha caloosheeda lagu taabto iyo wal asaabici faraha calooshooda lagu taabto khaasatan si gaara meeshaas de xadiidkii busra waa ahaa man masa farjahu falyatawada saxiix buu ahaa xadiidkaasi laakiin xadiid kaloo ibnu xibbaan oo isaguna leh idaa afdaa axadukum biyadihi aasuu shaafici wuxuu yidhi ifdaha looma isticmaalo sacabka calaa casha maahane looma isticmaalo dhabarka iyo faraha dhexdooda iyo meelahaas ifda looma isticmaalo inkastoo hadde culimmaduna ay ku qabsadeen qaarkoodu ay leeyihiin ifduhu shardi maahan inuu calaa casha keligeed yahay laakiin shaaficina luqada cajiib buu ku ah waxaase kaloo meesha soo geli karta xadiidkan caamka ahi masi buu sheegay kanna waa uun masigii nooc ka mida ayuu taabtay marka masigii anwaacdiisii mid ka midi xadiidkaas uu sheegay meeshii wax kama bixin karo meeshaa marka waxaa muuqanaysaa dhabarka lagu taabayaa meel kastoo lagu taabtaba in qofku ka dhowrsado weysela'aan uu ka dhowrsado hadduu farjigiisa taabto ama calacasha dhabarkeeda ha ku taabto ama caloosheeda ha ku taabte sida xadiidtaas u muuqato maxaa yeeley ifdahani wuxuu noqon karaa haddii la yidhaha xataa waa calacasha mithaal buu noqon karaa ka mid a maahane masaladii oo dhan ma isagu caaridi maayo masigii caaridi maayo marka aadami farjigiis la taabto weye farjigiisa ninkii taabtay waa ka jebinahayaa mid kale dad hadduu taabtana waaba kasii oo waa ka fog بباطن الكف على عش على الشيء والأصابع فريه خاصة سيجارة باطن الكف هو باطن الأصابع ولو سهوا هلمان بها أو جيدبا كما وعهين ودadku hadda markii hore macawiis waxay qabi jireen aan afka ka tolnayno go ayaa la iska guntan jiray marka suu ninku u joogo maruu saas gacanta u gelinaya markaas iska gaaraysa marka markaas oo kale xataa waa ka jebinaysaa maxaa yeelay arrintii waxaa lagu xiray masul farji walow bilaa shahwatin shahwa bayaysa jirin farjigiibu haddana sii kala baxsho qubulan ahaya kaana aw duburan ama dubur ahaya dakaran qof lab ahaya ow unha dhadig ahaya wax wax laga taabana min nafsihi naftiisa ka taabaya ow kayrihi kayrkiis ka taabaya walow min mayitin mid dhintaba ha ahaato wadiflin oo mulaamasadii ragga iyo haweenka haddii shahwa meeshaa soo geli kartay laakiin kan hadda wuxuu leeyahay farji baa arrintii lagu xiray marka farji baa hadii lagu xiray xataa difli oo maxalli jabbi meeshii laga gooyey xataa meeshii laga gooyeyba ha ahaato waynigtasaa laxman jildan maqaarba ha fuulo meeshii laga gooyey maqaarba ha fuulo hadduu doo oo maqaar kale ha fuulo aw ashalla ama mid qalalanba ha noqdo dakarku taabanahaya mid qalalanba ha noqdo walow maqduucan mid la gooyo meel iska yaalaba ha noqoto oo magacii un farjiga ayaa ku wada yaal buu leey waxa uu ku taabanahayana iyaduna ma kala baxsana wabiyadin shallaaca gacan qalalan xataa ha ku taabto shallada midda la yidhaahda waa gacanta aan shaqaynayn oo awoodoodii dhuntay gacantaasba ha noqoto hadday rabto laa farji bahiimatin bahiime farjigeed maya hadduu taabto markaas ka buri mayso isaga farjigiisa haddii la farji aadami unbuu ah walaa biru'uusi lasaabici faraha madaxyadoodii ku buri mahayo oo faraha madaxyadooda wuxuu leeyahay ifdaha meesha loo isticmaalo kuma jire waa inta calacasha cad ee faraha madaxyadooda kuma jirto iyo wa xarfi lkafi iyo wamaa baynahumaa faraha meelaha jeexjeexyada u dhaxeeya iyo wa xarfi lkafi sacabkii dhinaciis dhinaca isagana hadduu ku taabto wuxuu leeyahay ka jebinayso ifdihiiba weli daba taagan walaa yanqudu wax ma buriyo qay-un matagii iyo wafasdun talaantalidii oo dhiig laga daadiyo waa meelaha la sarsaro dhiigga laga daadiyo wa rufcaafun gororkii iyo wa qahqahatu musallin ninkii tukanahayo oo qoslay wa aklu laxmi jazuurin hilib geel cunidiis wa kayru daalika kuwaas qayrkood ma burina meeshaas marka culummada xoogaa ikhtilaafaa jira axaadiid daciifaho waxyaalahan ku soo aroortay qaarkoodna waa jiraan aragti markay culimmadu ay fiirsheen khaarij min asabiileyn ay fiirsheen waxoogaa aragtidu kala tagtayna waa jira oo dadka qaarkood waxay yidhahaan khaarij min asabiileyn waxaa la fiirinaya najaaso wey waxaana najaaso oo jirkii kasoo baxday marka meel allaale meeshii najaaso kasoo baxdaba waa ku dare ilaa wix meesha kasoo baxayay fiiriyeen wax najaasaha meeshii kasoo baxay qaarkood waxay yidhahdeen maya waxaan fiirinaynaa meeshaas wax ka soo baxa maxalkaas waxa kasoo baxaya wax najaasaa aha iyo waxaa najaasa ahayn aha iyo wax alaaliya wixii meesha kasoo baxaaba waa burinaya maxalkiiay fiirsaday weysadii waa buraysa meeshaasay ka fiiri marka waxa weye waa masaa'il aragtida culimmaduna ku kala tagtay qaarkoodna axaadiid daciifa ayaa ku soo aroortay burin mahayaan buu yidhi marka aklu laxmi juzuurna waa ku daray aklu laxmi juzuur culummada badankoodu sida ay ku tageen waxa weye hilibka geelu wax burinma badankaa ku teg hadde badanka ku-tegidiisa mas'alo oo ilaa gadaal soo gaartay baa jirto oo ayada lafteedu muran uu ka taagnaayo hilibka geeluna ku jiro oo ahayd wixii dab lagu kariyey oo dabbadelay weysada waa jebiya horey saasay ahaan jirta dadka qaar badan baa nasakha dambe ka warqabinba marka hilibka geeluna waa ugu jiraa waa la nasakhay markii la yidhi intii marka nasakhaasay dad badani ku dareen imaamu nawowi laakiin raximahullahu markuu masaladaas u fiirshay wuxuu yidhi dabku wuxuu kariyey xadiidka ku saabsan xadiid caama wey hilibka geeluna khaas wey marka hilibka gaada si gaaraha looga soo bixiyey buu yihi marka hilibka geela asaga in laga weysiisto weliba axaadiidta qaarkood markaa fiirisidna waxay is agdhigayaan hilibkii geela iyo midkii ariga oo midna laga weysiisanayo midna aan laga weysiisanayn midna labadiiba waa la kariyey midna ha laga weysiisan midna yaan laga weysiisan marka waadix buu ku yidhi kaas marka culummadu ha u bateen culmo badan ha ku tageen in hilibka geela aan laga weysiisan laakiin khilaafka madaxa in lagala baxo ayuu u baahan yahay axaadiidtaasna aad bay u muuqmuuqata wakayru dalika wixii intaas ka soo haray ayaguna ma buriyaan marka wax wax buriyaa afartaasi kusoo koobmeen waxyaala marka kaloo dhacdhaca oo weyseqaadka agtiisa ka dhaca waxyaalihiibuu galay wuxuu yidhi waman tayaqana xadaan xadat ninkii hubsaday wa shaka shakiyey fi irtifaacihi inuu kor noqday fa huwa muxditun muxdit wey ninkaani wuxuu hubay inuu soo kaadshay buu hubay wuxuu is yidhi ma weysiisatay mise ma aada weysiisan waxaa laga soo qaadaya inuusan weysiisan asalka midka ahoo la hubayo yaqiintaa baa la qaadanaya alyaqiinu laa yuzaalu bishak waman tayaqana duhran waa cagsigeedii ninkii daahirnimo yaqiiniyo waa weysaysto waa uu hubay wa shaka waa shakiyey fi irtifaaci kor noqoshadiisu weysadii makaa jabtay fa huwa mutadahirun waa dahaaro qaba ninkaas labadooda marka kii asal ahaa la qabanahayaaoo la hubo midka kalena shakigana meesha laga soo qaadin ma haye labadiiba waa la hubsaday wain tayaqanahumaa hadduu hubsado weysadii iyo kaadidii labadaba meeshay yaallaan waa arka labadoodiiba waa sameeyey labadooda midkoodna shaki kuma jiro wa shaka wuxuu ku shakiyey fi saabiqi minhumaa labadooda kii horeeyey ayuu ku shakiyey meeshaa marka asal la qabsadaa meesha ma yaale daahirka maxaa daahir aha markaa la fiirina fain lam yucraf hadaan yacrif hadduusan aqoon maa kaana qablahumaa wixii ka horreeyey labadooda wixii ka horreeyey ma yaqaan ow carafahu waa yaqaanay wa kaana duhran daahirnimuna ah saaka waa weyse qabay salaaddii subaxuu tukaday kabacdu labadiiba meesha isla yaalla arkayo weysadii kaadidii labadaba meesha waa isla yaallaan weysadii saaka ka gadaal wey saaka daahir buu qabay wa kaanat caadatu caadadiisuna waxay ahaan jirtay tajdiid alwuduu'i weyseqaadka inuu soo cusbooneeyo nin caadadiisu ay ahayd wey had walba inuu weysiisto markuu salaad tukada lazimahu lwuduu hadda inuu weysiistaa ku laazima sida daahirka ay waxa weeye saaka weysadii uu weysiisto uu hubay inuu weyse kale ka dabageeyey xadadkaana ka dambeeyo saasaa daahirku u noqon maxaa yeele ninkaas caadi waxa u ahayd markuu weysiistaba inuu weyse kale ka dabageeyo caadi bay u ahayd fain lam yakun caadatuhu caadadiisu haddaysan ahayn tajdiid alwuduu'i weysaqaadka inuu soo cusbooneeyo haddaysan caadadiisu ahayn aw kaana xadaan wixii saaka saabiqii hore xada ahaa fa huwa alaana mutadahirun mutadahiru ninkan awal saaka subaxdii hore waa weyse qabay labadiibana meeshuu ku arkay weyse inuu soo cusbooneeyana caado uma ahayn marka hadda markaan waa dahaaro qabaa maxaa yeelay sida daahirka waxa weeye markii weysadii ka jabtay kabacdi inuu weysada kale la yimid saasaa daahiraho muuqanaysa hadduu saaka subaxdii hore muxdit ahaa na ayadana waxaa daahira in uu markaas kabacdi uu weysiisto marka daahirkaa la qabsaday haddii asalkii loo noqon lahaa la waayeyna meesha daahirkaasaa lagu socdaa waman axdaa ninka xadaa xaruma calayhi waxaa ka xaaraama asalaatu salaadii laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada salaadii waa ka xaaraam inuu tukadaa wa sujuudu tilaawati washukri sujuudda akhriska iyo sujuudda shukriga labadooduna waa ka xaaraam liannahumaa fii macna salaa sujuud mar haddii la yidhaahdo salaadaa lagu yaqaanay sujuuddii kale sujuuddaasay wax la qaybsanaysaa wixii sharcigu waadixiyo oo caddeeyo oo yidhaahdo waxaan iyo waxaan lama leh waxaasaa laga duwan culammada qaarkood khilaaf bay ka qabaanoo waxay leeyihin sujuudahaasi uma baahna meeshaasna wuxuu salaad macnihii ee ka salaad wixii inay ka muuqatay ee in kale ayaa aragtidu ku kala tagtay wadawaafu dawaaf baa xaaraama dawaafku hadda asaguna waxa weeye addawaafu bilbeyti salaatun ilaa ana laa xalla fiihi nudqa faman takalama falaa yatakalam ilaa bikhayr oo asaguna salaadoo kaleu la mid yahay wa xamlu lmusxafi musxafkii qaadidiisa musxafka qaayadiisana xadiidka camar ibni xasmi baa isagana loo deliishanayaa laa yamasu lqur'aana ilaa daahir xadiidkaas marka duruqdiisa oo dhan la isku gegeeyo waa qawi buu noqon karaa marka laisku geeyo laakiin aragtida waxay ku kala tagtay wuxuu leeyahay taabasho iyo qaadid isla jira taabashadii waa ku hoos jiraysa walow bicilaaqatihi sidadiisaba ha ku qaado lianna sidadu waxa weye waa juz musxafkii ka mid ah ow fii sunduuqihi asagoo sunduuqiisa ku jira sunduuq yar baa loo sameeyo musxafka uu ku jira sunduuqiisa haddii lagu qaado sunduuqii marba hadduu asagii ku dhex jiro waa ka mid bu wa masuhu taabashadiisuna waa ka xaaraan sawaaun waxaa isla mid ah almaktuubu wixii la dhigay beenal asduri sadarada dhexdeeda iyo walxawaashi gaararka waxa lagu dhigay marba hadduu musxaf noqdo qur-aankii geesaha lagu dhigay iyo kii gaararka lagu dhigay kii waa isla mid bu wajilduhu maqaarkiisii iyo wa cilaaqatuhu ayaguna waa la mid sidadiisii iyo wa khariidatuhu galkiisii wa sunduuquhu sunduuqiisii walxaal huwa fiihimaa uu ku jiro oo kitaabkii galkii uu ku jiray haddii galka korkiisa la taabto galkaasi waa juz isaga ka mid ahuu leeyahay maadaama isagiiba ku dhex jiro sanduuq yaroo loo sameeyo ku dhex jiro haddii sanduuqa korka laga taabto waa musxafkii waa la taabto marba hadduu ku dhex jiro wey laakiin hadduu ka maqan yahay isagu juz musxafka ka mida noqon ma meeshaas hadde asagoo ku jira galkiisii haddii la taabto ama isagiioo sanduuqiisi ku jiro loo sameeyey galka balastikada yartaa loo sameeyey sanduuqu ku jiro haddii lagu taabto musxafka in la taabtay waadix iska wakadaa yaxrumu waxaa xaaraama massu taabasho iyo waxamlu maadaasay u wada adeefsan yihiin masu maa kutiba waxamlu maadaasay u wada adeefsan yihiin maa kutiba wixii la qoray lidiraasatin akhris qur-aan in laga akriyo wixii loo qoray walow aayatan hal aayadaba ha noqoto ka lowxi wakayri lowxii iyo warqadii akhris loo qoray iyo musxafkay ka mid yihiin wayaxilu waxaa xalaaluhu yidhi xamlu musxafin musxaf qaadidiisao fii amticatin alaab ku dhex jira oo meeshaas marka alaabtaas nin sitoo musxafkiina iskaga dhex jiru noqonaya musxaf taabashadiis meesha kama dhowa waxalla waxaa xalaala xamlu daraahima daraahim inuu qaado iyo wadanaaniira waa lacag wa khaatamin faraati wa thawbin maro kutiba calayhina alqur'aanu lagu dhig kuwaas musxaf wax loo yaqaana maha qur-aan barashana looma dhigin waxna looma dhigin wa kutubi fiqhin kutub fiqhi inuu qaadaa u bannaanayo wa xadiiin iyo wa tafsiirin fiihaa qur'aanu qur'aan uu ku dhogan yahay bishardi an yakuuna kayru lqur'aani qur'aanka kayrkiis agtar inuu badan yahay meesha kitaabkii kitaab fiqhi buu iska noqday tafsiir buu noqday musxaf waa ka baxay marka wixii musxaf magaciis qaatay wix aan qaadan waxaasuu kala bixinaya maadaama lay musxafkii yaan la taaban wayumakanu sabiyu sabigii waa la makaniya almuxdiu muxdidka ahaa min xamlihi inuu musxafkii qaado iyo wamasii taabashadiisa sabigaan yarka ah oo waa midka mumayiska kan kayru mumayiska sa kitaabba loo ogolaan maayo waa ku jeexjeexaya waa ku dheelahaya midkii mumayiska akrista loo diidi maayo yiri maxaa yeele kaas isagu takliif ma korkiisa ma saara wixii la barahaya laga reebaa waxyaalo tababar ahaan ku saabsan walow kataba hadduu qoro muxdithun muxdithkii ow junubun junubkii qur'aanan qur'aan hadduu qoro walam yamasahu qur'aankii uusa taaban walam yaxmilhu qaadin jaaza iska bannaan buu qur'aan uu taabtayna ma jiro oo taabashadii xadiidku sheegayna ma yaallo waxna ma qaadin qalin buu korka haystaayo uu xariiqa iyo saasoo kale kitaabkii oo iska furaan hadduu iska akrinahayo uusan asagu uusan kitaabkii uusan uusan rogrogayna taabtaabanayn walow khaafa cala almusxafi meeshaas marka masale daruuraah u keenay oo musxafkii isagoo aan weyse qabin uu taabanahayo walow khaafa hadduu u cabsado cala almusxafi musxafkii min xaraqin gubasho ow qaraqin biyo kuhafasho biyo inuu ku maashoodo ku dhaco ow yadi kaafirin gaal gacantiisa uga cabsado ow najaasatan ow najaasati najaaso uga cabsado wajaba akhduhu inuu qaadaa waajib ku ah maca alxadai xadadkiisa asagoo qabo iyo waljanaaba in lam yajid hadduusan helayn mustawdacan lahu nin loo dhiibto inuu u dhiibto hadduusan helayn mustawdicu waa nin loo dhiibto nin muslin hadda gaal gacantiisaaba awalba laga dhowrahaye nin muslinuhu u dhiibto hadduusan heli karin laakiin yatayamamu waa booraysanahaya in qadara hadduu kari karo markaa biyo uusan heli karin hadduu biyo heli karana waa weysaysanahaya hadduusan biyo heli karinna waa booraysanahaya hadduu labadoodaba waayana kitaabkii meesha ku xuri maayo waa iska qaadanaya daruura u keenta wayaxrumu waxaa xaaraama tawasuduhu inuu barkado qur'aankii iyo wakayrihi musxafkii keyrkiisa inuu barkado min kutubilcilmi cilmiga kutubtiisiiya kitaab kaloo kitaabu cilmi ah ixtiraamkiisu ma aha in la barkado meeshaas wuxuu yidhi ilaa an khaafa min sariqati in laga xado min sariqati in laga xado ka cabsado meeluu ku xafidta ma haysto waana hurdaysan yaho waa rafaadsan yahay marka daruuraa qabsato meeshaas ka bax baabu qadaai alxaaja xaajadii gudashadeeda qadaau lxaaja isagana marka waxaa laga hadlahayaa aadaabtii oo xaajada loo gudan lahay hadda waxaa lasoo sheegay waxyaalihii weysada jebin lahaa ayaa lasoo sheegay waxyaalahaas weysada la jebinaya midka ugu horeeyey wuxuu ahaa xaaje insaanku gutayoo wixii ka yimid labadiisii jid marka qadaaulxaaja iyadana waa laga hadlaayo aadaab bay leedahay aadaabteedii baa laga hadlaya xaajaduna hadda waa xaajadii insaanka w insaanku xaaje uu ka siman yahay weeye waa musqusha uu gelahay yundabu waxaa la sunneeyaa limuriidi alkhalaa'i musqusha ninka gelahay ee ninka doonahayo inuu galay waxaa loo sunneeyaa an an yantacila inuu kabagashado ilaa licudrin cudur maahane wayastura ra'sahu madaxiisana uu asturo sidaasaa loo sunneeyaa oo inuu madaxana asturto kabana gasho xadiidka marka ku soo arooray kabagashadkaasi waa bayhaq wuxuu yidhaha mursal weeye xadiidku iyo madax asturkaba ku soo arooray laakiin cumar ayuu abubakar abubakar uu ka sheegay madaxa asturkiisa marka kabagashigu xadiidkuba daciif ha noqday haddee najaasadii meesha taalla iyo wasakhdii iyo waxyaala noocaas ay ka xafidaysaayo arrin loo baahan yahay istitaarkana hadduu hawsha noocaana gelahayo inuu fogaado oo meel ku qarsoomo oo meel isku qariyo oo muxuu ahaa geeda shisho ka maro oo haddii nebigaba sala allahu calayh wasalama waa kii xadiidka saxiixu muslim ku jiray axaba mastara ileyh bihi rasuululahi sala allahu calayh wasalam xaaishu na hadafun oo xaaishu naql marka meel un taagsinahoo yar inuu isku aagsho isqariyo wayunaxiya inuu dheereeyaa la sunneeyaa maa fiihi dikrullaahi dikriga alle wuxuu ku jirana inuu iska dheereeyo wixii dikri alle uu ku jiro inuu iska dheereeyo sidaas ayaa ayaa loo sunneeyaa iyo wa kullu smin isim kastoo mucadamin la weyneeyo meesha ya wayunaxiya maa fiihi dikrullaahi wa rasuulihi dikriga aleh rasuulkiisa wa kullu smin mucadam isim kastoo mucadam ayaa ku jiri kara marka inuu iska dheereeyaa meeshaas marka xadiidkii oo nebiga sala allahu calay wasalam inuu khafraatiga iska bixin jiray xadiidkaasoo kalea loo deliishanaya xadiidka inkasta oo ay daciifiyeen dhowr culummada ka mid a nawowi isaga wuxuu yidhi xadiidkan daciif ma xadiidka daciif maahan buu yidhi laakiin abu daawuud iyo nasaa'i bayhaqi iyo xogaa culamaha daciifiye xadiidka fain dakala bilkhaatami khaatamkii hadduu la galo damma waa u dumaa kafahu sacabkiisuu caleyhi korkiisa bal ha xafido intuu heli karo sacabka ha geliyo hadduu khaatamkii la galo haddii kitaabkii qur'aanka ah oo kale ay tahay uu la galo ha isku dayo bal inuu jeeb iyo meel uun qarsoon inuu geliyo waa ixtiraamka qur'aankii iyo shaygii mucadamka ah ixtiraamkiisu wayuhayiu waa diyaarsadaa axjaara alistinjaai istinjada dhagxanteedii ayuu diyaarsadaa kaas hade isagana waxaa ku filan dhagxanta diyaarsigeeda xadiid ay usoo deliishadaan oo ay yidhaahdaan leebab ha diyaarsado xadiidkaas waxa le waa daciif laakiin waxaa ka kaafinaya midkii oran jiray idaa dahaba axadukum ila alqaa'idi falyadhab bialaaati axjaar saddex dhagax hore u qaato abu daawuud iyuu ku jiro kaasaa ka kaafin kara marka ha diyaarsado wixii uu isku nadiifin lahaa hadduu dhagax iyo wax noocaasa ku istinjoonahayo ha diyaarso hadduu biyo ay tahayna biyihiisa hore ha u qaado wixiisa ha diyaarso oo hadhowtee najaasadaas inuu la kackaco lagama rabo ويقول وحيرا عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذك أعوذ بك من الخبث والخبائث مركز اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حديثك صحيح يكجر وعند الخروج وحيرا غفرانك أيوه دم دافك أنا الله قوة سنة أسألك غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى اللي وحن كما هدينا هي دبك إجتبي وعافني عافيي marka qowlka noocaasna wuxuu nawowi waa daciif uu yidhi xadiidkaas idiraab baa ku jira oo intaas gobolkan oo ah alxamdu lilaahi aladii adhaba cani aladaa wacaafaani qaybtaasuu qabsaday laakiin qufraana kooba iyadu saxiixa iskaga jirta wayuqadimu waa hormariyaa daakhilan xaaluu yahay mid galahaya musqushi iyo saarahu bidixdiisuu hormarinahaya wa khaarijan markuu yahay mid soo baxayana yamiinahu midigtiis ayuu hormarinaya walaa yakhtasu ku gaar maahan dikru dukhuuli gelitaanka ee dikrigiisa oo dikriga oo allahuma inii acuudu bika min alkubsi walkhabaa'is uu leeyahay dikrigaasi ku khaas maahan lilkhalaa'i dikru dukhuuli gelitaanka lilkhalaa'i la gelahayo iyo walkhuruuji ka bixinta dikrigeeda iyo wa taqdiimulyumnaa midigta la hormariyo taqdiimulyusraa bidixda la hormariyo marka la gelahayo iyo walyumnaa midigta midigta lasoo hormariyo marka laga soo baxayo iyo wa tanxiyatu dikri illaahi tacaala dikriga alle laga dheereeyo iyo wa rasuulihi bilbunyaani meesha dhisan ku khaas maahan dikrigan oo markii musqul la gelahayo dhulka meesha dhisan ku khaas maaha ee hadduu geed laabkiisa uu gelahayo markuu meeshaas uu tago markaas waxaa laga rabaa inuu iska dheereeyo waxyaalaha noocaas ku khaas maahan bilbunyaani ku khaas maahan buu yidhi bal yushracu waa la jideeyaa bisaxraa'i bannaan hadday tahayna aydan soo sidoo kale meeshaasuu xaajada ku gudanahayo ayaa la rabaa waxaas inuu ka ilaaliyo maahane ama meeshaas markuu gelahayo uu bidixda hormariyo markuu meeshuu fadhiisan lahaa uu tage ku khaas maahan meesha dhisan ku khaas maahan walaa yarfacu thawbahu maradiisa ma qaado xataa yadnuwa ilaa uu dhowaado min alardi dhulka markuu ilaa uu u dhowaado marada kor uma qaado xadiid ibnu cumar oo abu daawuud uu ku jiray xadiidkaasaa jiray isagana waxay ohan jireen waa daciif laakiin waxaa ku jiraba hadda satrul cawradii hadduu banaankan isagoo iska joogo fagac iska siisto dadkii o dhan baa cawradiisii wada arka wa yurkiihi marada waa hoos buu u dejiyaa qabla intisaabihi intuusan istaagin de markuu istaagaya markuu fadhiisanayana labadooda cawrada arageedu isla meeshii weeye wayactamidu waa cuskadaa fi ljuluusi fadhigii calaa yasaarihi bidixdiisa ayuu cuskadaa marka xadiid waxaa jiray suraaqa bnu maalik lagadabaysha meeshay kasoo socotuu fiiriyaayo bidixdu cuskadaayo waxyaalo badan baa xadiidkaa ku jiray laakiin xadiidku waxa weye waa daciif weye marka bidixdu cuskadaa bidixdu cuskadaa marka waxay yidhaaheen cilo caqligana waa keenaan waxay yidhaaheen inay wax ka baxaan waxaa u sahlan inuu bidixda cusko walaa yutiilu ma dheereeyo fadhigaas uu fadhiyo musqushaasna ma dheeraynayo ayadana arimo dibi iyo waxyaalo noocaasoo kale la xiriiro jiirashadaas badan baa baasuur ka dhalanahaya iyo waxyaalo noocaasay u leexin walaa yatakalamu mana uu hadlo ma uu hadlahayo marka uu musqushaas ku jiro xadiidkii hadde oo abu saciid alkhudri oo laba ninoo baxday oo meel tagtay oo wada hadlayso oo xadiidka noocaas ku saabsanaa nawowi wuxuu yidhaha waa xasan sheekhana de wax badan buu kuu sheego ku yidhi madhabta aniga wixii nawowi iyo meeshii ay wax ku gooyeen meeshaasaan ka qabana kulleyba hadde xaafid ibn xajar waa ka oran jiray xadiidka cila ku jirta waa xadiidku xadiid oo laga murmi jiray ayuu ahaa laakiin nawowi asagoo wuxuu yidhi xadiidku waa xasan waxa dacfigaa lagu sheegona waa kasoo kasoo jeesta faida nqadaca albowlu kaadidu hadday go'do masaxa biyasaari bidixdiisu ku masaxa min duburihi dabadiisa laga bilaabo ilaa ra'si dakarihi dakarkiisa madaxiisa oo wuxuu leeya dariiqii wax soo qaadeen ayuu soo masaxaya bal wixii meesha ku jira ha soo bixeen wayanturu waa jiidaa dakarkii bilutfin si tartiiba alaaan saddex jeer xadiidka natru dakar isaguna wuxuu ahaa xadiid daciifa meesha laakiin waxa uun waxaa la rabaa istibraac qofku inuu wax iska hubsado oo xadiidkii kaana laa yastanzih min albawli xadiidkaas marka inuu sacabka mariyo oo bal haddii wax meesha ka soo baxayaan laakiin jidiidka faraha badan oo banaanka la istaagahayo oo sidaasoo kale iyo kuwaasi waa ziyaada wey shaki ziyaadaha wax laga dalbay qofka maaha walaa yabuulu isagoo aan jiidin oo iska fadhiya markuu yidhaha waa kaa dhammaatay hadduu iska dhaqo xataa istinjadiisa waa ansaxaysaa weysadiisana waa ansaxaysaa inaan waxba ka soo bixin saasaa badan laakiin muhiim waxa weeye masalada ahamka ah oo meesha laga fiirinaya waa in isaga uu ku qancayo inaan waxba ku harin masalada meesha ugu muhiimsana midaas inuu iska kaco kaadiuusan iska celinoo isku firdhiyana lama rabo oo inuu shaki iska badsho oo wareerana iyadana laga maro walaa yabuulu ma kaadsho qaa'iman xaaluu yahay mid taagan bilaa cudrin cudur la-aan oo xadiidkii caaisha ee odhan jirtay ninkii ku yidhaha nabiga sal ala sl soo taagan buu kaashi jira haka rumaysan meelahaasu ka bixiyo wuxuu u badnaa inuu istaagga uusan ku kaadina fadhi uu yahay istaaggii oo xadiidkii xudayfa oo nabiga sal alla alay wasl istaaggii oo ku kaadsina cudurdaar buu u saaray sida meesha kaaga muuqanaysa ama bayaanuuljawaas inuu bannaan yahay buu tusinaya dadka marka kaadidaas hade istaagga wuxuu in badan khatara iskaga noqon kartaa inay wax ku firdhadaanayaan waa iskaga noqon kartaa meelaha qaarkoodna waxaaba imaan kartaba inuu istaagaba maahane si kale waxba iskagama dhowri karo marka markaas hadee dhanbaaba qabatay walaa yastanji ma istinjoodo bilmaai biyo fii mawdicihi booskiisii in khaafa hadduu ka cabsaday tarashushan kufirdhasho biyuhu inay ku rushoobaan oo ku firdhadaan hadduu ka cabsanaa meesha uu fadhiyey maxay meeshaanu waa najaasiyey waa biyihii kaadidii meeshay ku jirta biyihii ku dhaco kor ugu soo laabtaaba waa najaasaynaya isaguna shaki buu ka wareeri doona marka ha kala fogaaduu leeyahay meeshaas walaa yantaqilu meesha kama guuro filmaraaxiidi musqulihi musqulaha loo sameeyo oo kaadidii meesha aysan joogin meel kale cararayso hadduu biyo raaciyo meeshii daahir noqonayso taas kuma jirto le ama meel godanoo musqulaho hoos biyuhu u degahayaanoo meel wax ku dhacayaanoo kusoo laabanahayaanba aan la arag wayabcudu waa fogaadaa fi saxraa'i banaankii wayastatiru waa is asturaa nebigana sal allahu calayh wasalam hadduu aado waa fogaan jiro dadka waa ka qarsoomi jiray xadiidkaasi waa walaa yabuulu ringodkii xadiidka godka ku saabsan waa ka cilo la gelin jiro oo abu daawuud iyo xooga uu naqdin jiray laakiin nawowi isagu waa iskaga adkaystay inuu xadiidku uusan daciif ahayn wa mawdicin sulbin salbin meel adag meeshaasna kuma kaadsho meeshaas adagi marka dhibaato waxay keenaysaa biyihii baa kusoo firdhana wixii baa kusoo firdhana wamahabi riixin dabayshu meeshay ka soo socoto xadiidkaas oo suraaqoo kale waxaa ku jira ha iska fiirsho mxuu ahaa dabayshu meeshay ka soo socoto ha fiirsho meeshan sulbigaana abu daawuud iyo waxaa ku jiray hadduu rabo inuu kaadsho kaadidiisa haw meel dayo laakiin xadiidka waa la daciifin jiray si kastoo ay tahayba kaadida ha iska dhowrada xadiidkeedii baa kasii waadixsano hadduu meel adag ku kaadsho kaadida waa kusoo firdhanaysa wa mawridin meeshii biyuhu ku aroorahayeenoo hadda meesha biyuhu ay iskugu tegahayaan haddii uu ku kaadsho meeshaasna dadkiibuu dhibahay wa mutaxadatin linnaasi dadku meeshay ku sheekaystaan iyo wa dariiqin dariiq haddii xadiidkii oo saxiixu muslim oo labada wax lacanta ka dheeraada uu yidhi dadka hooskooda iyo waxa ku jiray iyo dariiqooda marka meeshay ku sheekaystaan iyo hooskooda iyo waxaasoo dhan dadkiibay dhibahay wa taxta shajaratin geedkii hoostooda muhmiratin midhaha bixinaysay oo xadiidka asagana geedka si gaara u taabtaa xadiid ahaan waa u daciif laakiin geedka midhihiisa inay najaasoobaan iyo waxyaala noocaasaa laga dhowrsana wa cinda qabrin qabriga agtiisa qabrigaas isagana haddii kaadida lala doonto waxay noqonaysaa ixtiraam daro qabrigaasna in la tacdiimiyo la weyneeyo xadkiisa la gudbiyana lama rabo in ixtiraamkiisa la dhumiyana lama rabo xuquuqdiisuu leey wa filmaai raakidi biyihii fadhiyey inuu ku kaadsho isagana waa kii laga mamnuucay laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im wa qaliilin jaarin biyo yaroo socdo ayaguna waa fasaadahayaan marka looma ogola isagana inuu ku kaadsho walaa mustaqbila alqamari shamsi qoraxda isagoo qaabilsan iyo walqamari dayaxa isagoo qaabilsan kuwaasna xadiidka ku jira waxa weye waa xadiid aad u tabar daran iyo wa beyt lmaqdisi beytulmaqdis wa mustadbirahu isagoo u dibjeediyo xadiidka labada qiblo ulama jeesto sheegayna isaguna wuxuu aha daciif ibnu maajahay waa kii ku jira labada qiblo sheegay oo beytulmaqdis wuu meesha ku daray isagana wuxuu aha daciif wayaxrumu lbowlu kaadibaa xaaraama calaa madcuumin shay la cunahayo in lagu kaadsho iyo wa cadmin laftii iyo wa mucadamin shay la weyneeyey iyo wa qabrin qabri wa fii masjidin masjid dhexdiis waxyaalahaas inuu ku kaadshaana waa ka mamnuuc marka madcuumku waxa weye cuntada la cuno xoogaa rootiga intuu qaato gobol yaroo rootiga xoogaa iska qalalan inuu istinjo ka dhigto looma ogo cuntadii jinniga lafaha waxaa loo diiday waxaa la cunto jinni baa ku jirta digadii waxaa la yidhi xoolahooda cuntadoodii baa ku jirtaa loo diiday marka jinni cuntadiisba inta loo diiday in lagu istinjoodo insiga cuntadiisii waa kasii koraysa cuntada insigana laguma laguma istinjoona ee kuma kaadshahayo calaa madcuumin wa cadmin lafti iyo wa mucadamin shaygii la weyneeyey oo qur-aankii iyo asmaadii mucadamka ahayd iyo malaa'igtii iyo ambiyadii asmaadoo iyo qabrin qabrigii qabrigaasna hadde asagana nahyi gaara ayaa haystayo in uusan fariisan qabriga oo fadhigaasna kuma fariisto sidiisa iyo kuma xaajo guta labadaba waa lagu fasir wa fii masjidin masjidkii masjidkana asaga waa laga dhowrahaya asagana najaasadaas oo waa kii leeyey nebiga sala allahu calayh wasalama masjidkan dikri alle iyo wax noocaasa loo sameeyey kaadida iyo waxyaala noocaas looma samayn ninkii carabiga markuu la hadlay dadka wasakhdooda looma samo wayaxrumu waxaa u jeesto iyo wastidbaaruha inuu u dibjeediyo bibowlin kaadi aw qaacidin qaa'idkii fi saxraa'i meel bannaan haddii ay tahay meel bannaan hadday tahay bilaa xaa'ilin wax ku aadanin ay siin jirin xadiidkoodu iska waadix buu ahaa qiblada inaan loola jeesan oo aan lagala jeesan xadiid oo saxeixayo ku jira ayuu ahaa saxraa iyo xaa'il sidaan uu kala saarahayana haddee xadiidtii si la iskugu jamciyo mawduucaas ku timidba arintaas ka maarmi mayso waxaa uga sii horeeyey cabdullaahi ibni cumar iyo shacbi iyo waa looga sii horeeyey asagu jamacaas asagu ma bilaabin wayubaaxaani waa la banneeyaa fi bunyaani dhismihii idaa qaruba hadduu u dhowaado min asaatiri midka wax asturahaya naxwa alaaatu adricum saddex dhodhon oo kale shaygaan waa ku asturahaya marka leey waa kugu aadan yahay shay kaa fogo intaas ku jira kaa satri looma yaqaano wuxuu leeyahay ilaa saddex dhudhun oo kale intii satri lagu magacaabi karo waa inuu usoo jirsa wahiya ayaduna waa inay tahay sutraduna mise ma gaarin kaas wayakfii waxaa ku filan buu yidhi murtaficun shay sareeyo tuluthay diraacin dhudhun labadiis tulu dhudhunku marka la qiyaaso waxaa lagu qiyaasa afartan iyo sideed senti afartan iyo sideed afartan iyo toddoba ayaa lagu qiyaasaa marka ulutaankiis waa un nus mitir taqriiban soddon iyo laba senti oo kale waxay noqon karaan ulutaankii marka nus mitir oo taqriiban shayga la eg shaygaasi sutruu noqona sutrada salaada iyo midaan qibl muxuu ahaa qiblada labadoodiiba isku mid buu kasoo qaada min jidaarin derbi ah wa wahdatin meel god ah wa daabbatin daabad ah cabdullahi ibni cumar haddii asaga daabadiisiibu hashiisii intuu fariisisto u sii jeesto kaadidii ula jeestay oo yidhi meel bannaana marka ay tahay weeye haddii mar saatan oo kale ay tahay waxba dhibi mayso iyo wadayrihi faraqiiso almurkhaa la raariciyey hadduu maradiisa faraqeeda laalaadiyo iska fogiyo wixii kaadi iyo noocaas oo kale aysan ahayn oo isku aadshay iyadana waa geli kartaa buu sudru ka dhig almurkhaa la raariciyey qubaalata alqiblati qiblada ku aadkeeda oo maradiisa faraqeeda hadduu qiblada iskaga aadshay waalictibaaru waxaa la fiirinayaa fi saxraa'i bannaankii iyo walbunyaani bisutrati astur wey wax asturaa la fiirinaya bannaan joog dhismase jooge wax ku asturaa la fiirinaya faxaysu qaruba minhaa meeshuu u dhowaado calaa alaaati adruucin saddex dhudhun wahiya uluaa diraacin dhudhun saddexiis duraacna ay tahay dhudhun labadii ulu ay tahay jaaza fiihimaa labadaba waa ku banaan yaha saxraa iyo bunya wailaa falaab hadduu dhismo ku jexli jiro dhismuhu ka fog yahay dhismahaasi asturmaa buu leey meel oo banaana hadduu joogo geed ku aadan yahay oo ku dhow yahayna isagana astur buu ku jira ninkaas asturka waxaa laga fiirinaya meesha uu isku asturahay inay ku dhowdahay ilaa fi lmaraaxiidi musqulihii maahane fayajuuzu waa banaan yahay maca karaahatin karaaha la jirankeeda wain bacudda jidaaruha derbigeeduba ha ka fogaado ow qasura haba gabto meeshu hadday musquul mar loo sameeye tahay taas ayadu kuma jirto marka musqulaha masaladu masalo muran badan weeye abu ayub alansaari oo kale waa kii oran jiray sham markii aan galnay waxaan helnay musqulo loo dhisay xagga qiblada marka waana ka jeesan jirnay waana istikfaarsan jirnay meeshaas marka culummada qaarkood waa ku jiraan meel bunyaani iyo waxba aan kala soocayn oo la qiblada loolama jeesan karo khilaafkaas marka in laga wareegsadaana waa fiican tahay ninkii musquul dhisanaayo waxaa la rabaa inuusan qiblada u jeedina ka jeediyo khilaafkaas uu ka wareegsado wayajibu listinjaau istinjaa waajibaysa min kulli caynin cayn kasta laga istinjoodo mulawisatin wax wasakaynaysa khaarijatin ka baxday min asabiileyni labadii jid oo meeshaa najaase layska dhaqahayo weeye midii meel wasakaysa midaas weeye midda layska dhaqahaya laga istinjoona istinjoona istinjadu ayadu sida weyseqaadkii oo kale maahano wax xadad kor yeelaayo maahane wax najaase kor yeelaayo weeye waa cayntii wasakaysa meesha laa riixin riixdii mayu neef baa ka timid taas laga istijooma waduudatin tixiri iyo waxasaatin qururax wa bacarin digo bilaa ruduubatin qoyaan aan lahayn shay aan qoyanayn haddee waxba talwiid samayn maayo wax wasaqayn maayo wax najaasayn maayo marka kaas laga weysaysan maayo wa takfi laxjaaru axjaar baa kaafinaysa dhagxantii walow fii naadirin naadirba ha ahaado waxa soo baxayoo meesha ka soo baxayoo laga istinjoonaya shay naadiraba ha ahaadee dhagxantu waa kaafinaysaa dhagxanta waa lagu istinjoon jira ka damin dhiiggii wey oo meeshii dhiig baa ka yimid dhiiggu awl caadi uma ahayn meeshaan waxyaalo kalea ka imaan jiray dhagax waa looga istinjoon karaa wa tacqiibuhaa la xariirinteedii la dabadhigeediio bilmaai la dabadhigo ayaa afdalu fadli badan marka xadiid asagoo ku saabsan oo saxiixoole biyo iyo waa inaa isdaba dhigtaa maahane nadaafo ahaan bayba usii fiicanta oo marka horeyso inuusan najaasada gacanta gelin ee wax kale ku masaxo markuu masaxo kabacdina uu biyo ku dhaqo waxaweye waa nadaafada sida u fiican xudayfa waxaan u malayna xudayfaha saxaabigii ka caban jiro o oran jiray biyo ma lagu istinjoonayo markaasuu idan laa yazaalu fii yadii natnun saa'ira alyowm maanta o dhan marka gacantaydu waa inay soo urta haddaan biyo kale ku istijoodo gacanta aan gasho marka meeshaas in wax kale la mariyo oo markaas kabacdi saasaa fiican wayuqni can ilxajari xajarkaas waxaa ka kaafinayo kullu jaamidin shay kasta oo adag daahirin oo daahiraho qaalicin linajaasati najaasada fujina wixii aan najaasada fujinayn ama jileec jileec ay la fujin waayaan sida shay burursan oo kale oo burbursan oo kale oo ama shaygii amlaska ah oo sisibka ahaayo markii la mariyo najaasadiis ii waasicinaye aan waxba zuulinayn kuwaas wax najaasayn maayo ayri muxtaramin muxtaram keyrkiisa muxtaram shay ah kitaabkan oo kale warqad inta laga goosto lagu istijoonma wa madcuumin wax la cuno shayga la cunana isagana acaam linsi dacaamkii jinnigaaba la diidayba ka jildi lmudaka kii la gowracay maqaarkiisi weeyo qabla dibaaqi magdayn horteeda ahaada shaygan oo neef la gowracay maqaarkiisa in haddii dadku baahdaan intay dab gashadaan iska cunaan waa u suuragaluu leey